dambar lo'aad iyo daar furdade daa'ima
waxaan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo aan caawa idinku hayo qeyb labaad oo ka mid ah waraysigii aan toddobaadkii hore idinku maqashiiyey barnaamijkan caweyska washington ee aan la yeeshay fanaanka cabdulqaadir xuseen mayow buunis ee sida weyn loogu yaqaano heesaha iyo riwaayadihii banaadiriga ahaa ee caanka ka ahaa soomaaliya qaybtan labaad ee caawana waxaad ku dhegaysan doontaan qaar kale oo ka mid ah heesaha uu fanaanka qaaday iyo riwaayadihii ay ku jireen iyo sidoo kale fanaaniintii kale ee riwaayadahaasi kula jirtay fanaaniintii ku jirtay riwaayadii sadmale sariiglay ee saaxiibada ahaa bal haddaad dul martid intaad xasuusan tahay yaa ka mid ahaa fanaaniintii ku jirtay casha wallaahi qaarkoodna waa dhinteen allah u naxariisto sida cabdisalaam jimi oo kale ayaa ka mid ahaa ilaahay naxariistiisana allah ka waraabiyo maxamed io karjeesto ayaa ayaa ka mid ahaa allah arxama raaximiin intaasoo dhan iyo qaar kaloon ilowsanahay marka insha allah ilaahay ha u naxariistaan dhihi lahaa
aamin n jimi oo kale muxuu ku lahaa mahe mahe ma jiliinka mise heesaha
may jiliinka jiliinka actor actor labaad ayuu ahaa sidmale sariigla jimi oo kale ilaah u naxariisto actorka labaad ayuu riwaayada ka ahaa wankana waxaa iska lahaayeen allah u naxariistay asna ikarjesto ayuu ahaa marka allah u naxariisto insha allah aamin aamin axmed axmed shariif kilar allah yarxama raaximiin kilarna wuxuu ku jira riwaayadda sadmale sariiglae ha hal halkaa hees ayuu ku lahaada heesta inta kalena anaa u badnaa heesta dheema luulaa tahaye ma waxay ku jirtay riwaayadda sadmale sadmale sariiglae waaw waa cajiib hees kalaa jirta oo dhegaystayaasha ay aada isu weydiinayaan oo ka mid ahayd riwaayaddii sadmale sariiglay oo qaybtii hore barnaamijka markay dhegaysteen heese waxaa jiray dhegaystayaasha ay carabka ku dhufteen oo ay leeyihiin nin gar leh waa loo guntadaa gar qaada gaarkayga imaw heestaasna yaa qaadaya
hahay ninkii abwaankii qaaliga ahaa ee xusuusta dheereed ku lahaa maxamed maxamed aweys maxamed aweys gedow ha aweys gedow ha maxamed aweys gedow maxamed aweys gedow iyo jidda sheekh bashiir ay ahaayeen ha waa waxay heesta siday u dhaceysay wax ma ka xasuusataa inkastoo aysan heesahaaga ka mid ahayn maya heesahayga ka mid ahayn laakiin maxamed aweys gedow ayaa ayaa heesayey kolley kolley waa xasuusanayaa ha ha garqaada gaarkayga imaawo ningarla waa loo guntadaa garqaada gaarkayga imaa maxay maxay daalalala
markaas iyadana leedahay gooniye go-aana gaarna gooniye geesi galkaa waaye gaxaa gudbo garabisi
markuu la gohaye geesiyo go-aana gaarna geesiyo geesiyo gaawa galkaa waaye waxaa garabisi
Yeah. durba garaad xumaali ma oge kainuun islaan maanu gaba garaad xumaali ma oge kaabtinu kuu soo galine kaawa aan guurleenu sodaa kaabtinu kuu soo galine kaawa aan guurleenu sodaa daawo kartaa waaye waxaa kugu garabsi daawo kartaa waaye waxaa kugu garabsi
waaw xusuus bay lahayd xusuus marka ruwaayadaas sadwalo sharigla intaanan ka gudbin imise heesaad ku lahayd adiga anigu wallaahi way badnaayeen aad iyo aad ma heesaha badankood anaa u badnaa ilaa iyo shan iyo lix waan ku- waan ku lahaa maxaa ka mid ahaa marka laga soo tago kuwii aad wada qaadeen adigii jiddo sheekh bashiir waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dambarlo aad iyo deer soo dade daa-in alloogigu deeqaade kudeymaaye darabtaadane kudeymaa waxaa ila qaaday taas jiddo sheekh jiddo ma ahee maryam naasir maryam naasir ayaa taa ila qaadaysay dambarlo aad iyo deer soo dade daa'ima loogu deeqaadhige udeymaye darabtaadane diyaaraha diyaaraha weemakawaadoolegoona diyaaraha diyaaraha weemakawaadoolegoona dayax lamood yadikoonade haddii ku daarta adduunkiisu degaa
diyaaraha diyaaraha weemuka waa dooli doonaa dayax lamoodeedii koo wiila dheereen haddii ku daarta adduunkay soo degaa ayaa isla qaadayna maryam naasir cajiib cajiib haa hay waa waa sidaad sheegtay waa heesaha inta badan ku jiray ee dadku ay aadka u xusuustaan riwaayaddii Ah.
sadmala sarigla ee adaa ku jiray Een, waxaan rabaa waxaan rabaa Ah, marka ku bonis bonis waxaa tahay fanaan caana een, soomaali badan ee aad u taqaano in ay barnaamijkan caweyska ay kugu dhagaystaanna dad badan baa ku farxaaya toddobaadkii dhowaa dadkii ku dhagaystay aad bay kuu salaamayeen inta aniga kolleyba iga soo maaragtay dhinacayga soo martay Een, waxaan rabaa waxaan rabaa ruwaayadaha aad adiga ka qayb gashay dhammaantood ma waxay ahaayeen banaadiri mise ruwaayadihii kalena aad ka qayb geli jirtay maya maya banaadiri bay u badnaayeen banaadiriga ayaa aad ugu badnaa heesaha ileen hoostaa laga soo heesayey raggii hoosta een ka heesay ayaan ka mid ahaa anugu waa gartay marka een, ruwaayadihii kale aad ku jirtay marka laga soo tago sedmale sarigli maxaa ka mid ah ruwaayadaha kale ee aad ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa ibni aadins waaye arrinaha kala geysay ayaa ka mid ahayd runaa reerka uroon way badnaayeen caasha iyo qaar badan oo aan ilowsana ibni aadan iswaayey arrinaa kala geysaa si aad ku lahayd bal wax naga xusuusi
ibni aadins waaye arrinaha kala geysay oo kale waxaa ka mid ahayd maqoradii bilcaanta been kuma baarantoy banaanayga soo been batangeedoone alla banaan hayga soo bixine hayga soo bixine badankeyrone habaawine bam bam bam habaawine beerkii abuurtaay u baxdaa habaawine ayaa ka mid ahayd waaw cajiib Een, runaa reerka u roonna runaa reerka u roonna maxaa ku lahayd runaa reerka uron waxaan ku lahaa sida en en heesta en en soo boode sayla iila dheel saar anaa ku tumaa saasile ahaa soo boode sayla iila dheel saar anaa ku tumaa saasile ahaa sacad wal- sacad walba waa kula socdaaye sitrigey adaa ku taale sacad walba waa kula socdaaye sibrigayagaa ku kaale waa sakhraame suntii jaceelka igu saaqday arwaa sakhraame suntii jaceelka igu saaqday soo boode sayla iila dhee
cajiib cajiib cajiib xusuus badan ayaa dadka aad gelisay marka ruwaayadihii aad ka qayb gashay guud ahaan dad maleta riglin ibni aadan iswaayey runaa reerka u roon saddexdaas may ahayn mase kuwo kalaa jira cajiib cajiib iyadana waad ku jirtay ruwaayadaasi sharaxii la tumayey sitay maxamed sheekh fanaanka aweys khamiis iyo aniga iyo jido sheekh bashiir iyo hawees khamiisaad u sheegtay ayaa ka mid ahayd iyo sitay qosol wanaag iyo qosol wanaag haa waka sitay waan salaamaya
waa gartay marka marka maxaa ku lahayd ruwaayadaasi waxaan ku lahaa hees oo oo calaacal ah oo keligay aan qaadayo wax ma ka xusuusataa wallaahi caasho haddii aan raadiyo haa haddii aan raadiyo marka marka waa iska soo xiraynaa koob iyo sagaashankii intaan dagaaladii burburka weyn sababay soomaaliya intaysan ka dhicin
riwaayadihii kuugu dambeeyey aad ka qayb gashay tiyaatarkii qaranka national tiyatarka lagu qabtay maxaa ka xusuusataa wallahi n- sidii n- ahdi ahdi iyo arrin aan la ogeyn n- shariif jeeg uu sameeyey shariif jeeg aad baan u salaamaya abwaankaygaasna n- raggii aad iyo aad iisoo gacan qabtay ayuu ka mid ahaa shariif jeeg waa ka marka ugu dambeyntii ugu dambeyntii n dadkii aad isla soo shaqayseen ee fankii soomaalida aad ka mid ahaydeen gaar ahaan fankii banaadiriga maxaad ku cabiri kartaa miisaan haddaad saarto kooxdaas aad soo wada shaqayseen ee nasiibkaad u yeelatay maxaa ku cabiri lahayd wallahi maasha allah maasha allah wax allaale waxaan ku cabiro oo maanta ammaan aan ahayn ma jirto
murtigayda aan ku necneehaa malmalaa tahay nuuna beeshe muxibada aniga dhoor iga dhoor mid kale daraasee murtigayda aan ku necneehaa malmalaa tahay nuuna beeshe muxibada aniga dhoor iga dhoor mid kale daraasee moogaa tahaye laguma tahaye meel u yeelo maasadeheelide
guud ahaan barnaamijkana waxaan caawa ku soo xirayaa heestan ay wadajirka u qaadayaan fanaanka cabdulqaadir xuseen mayow buunis iyo xabiibo baajuuni wixii talo ama fikir ah dhegaystayaal waxaad mar kasta noogu soo hagaajin kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska washington tan iyo kulan dambe haddii alla idmo waa casho ibraahim aadan oo idin leh nabadey maya waayo warkeyge marxabaan ku leheene murugaaniga dhoore maya waayo warkeyge marxabaan ku leheene murugaaniga dhoore maya waayo warkeyge marxabaan ku leheene murugaaniga dhoore
ಮಗನೇದೆ ನೀವೇದ ಮೂರಿನೇಸೆ ಮಮ್ಮಗ್ನೇ ಮೇಲ್ಮರ್ಕಾ ಮೇಲ್ಮರ್ಕಾ ಮಿಸಲಾಗ್ ಓದತಾಯೇ ಮಾಯಾ ದಿಲ ಮಗನೇದೆ ನೀವೇದ ಮೂರಿನೇಸೆ ಮಮ್ಮಗ್ನೇ ಮೇಲ್ಮರ್ಕಾ ಮೇಲ್ಮರ್ಕಾ ಮಿಸಲಾಗ್ ಓದತಾಯೇ ಮೂಕಾಯಿಗಮೋ ಮುಸ್ಕಂಪು ಮಹಾಯೇ ಅಂಬ ಮಿದೋ ಕಲಾಂಬ ಮಹಾಗೆ ಮೂಕಾಯಿಗಮೋ ಮುಸ್ಕಂಪು ಮಹಾಯೇ ಅಂಬ ಮಿದೋ ಕಲಾಂಬ ಮಹಾಗೆ ميواي وركيجي مرحبا كل هنا مرمكا نقدوري ميواي وركيجي